halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii ahdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista oo dhaniba ay ka helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda shanaad ee zabuurka kow iyo soddonaad markaasoo zabuurluhu u yidhi gacantaada ayaan ruuxayga u dhiibayaa waayo waad i soo furatay rabbiyow ilaaha runta ahow waxaanan aragnay in isla erayadaasi uu sayid ciise masiix ku soo celiyey markaasoo uu lahaa sida ku qoran injiilka sida luukas oo u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda afartan iyo lixaad oo haddaan idinku celinno lahaa markaasaa ciise cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi aabbow gacmahaaga ayaan ruuxayga u dhiibayaa goortuu waxaas yidhi ayuu ruuxii bixiyey markii haddaba stefanos oo ahaa shahiidkii ugu horreeyey ee kiniisadda dhagax lagu dilay ayaa laynoo sheegay inuu yidhi sida ku qoran kitaabka faliimaha rasuullada cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo kontonaad ee baalka laba boqol kow iyo labaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan markaasay dhagxiyeen istefanos oo rabbiga baryaya oo ku leh rabbi ciisow ruuxayga qaado waa wax xiise leh haddaba in marar badan ay shahiidyada masiixu sidaasi lahaayeen waxaa jiray wakhti lagu kacay kiniisadda roomaanka waxaana biishobyadii reer rooma meel kastoo ay joogaan ay bilaabeen inay kacdoonka diimaha ee yurub oo dhan ka socday ay istaajiyaan waxaana la laayay dad fara badan oo ay la ahayd in aan boobka la hoos imaanin iyo wadaaddadiisa waxaanay la ahayd mutadawiciintii la laynayay inaan iyaga iyo ciise masiix loo dhaxayn waxaa qiiro lahayd sidii loo dilay ninkii la odhan jiray john haas waxaana si arxandarre ah u xukumay nin bishob ah oo qayb ka ahaa wadaaddadii reer rooma wuxuuna yidhi ruuxaagii waxaan u gacan gelinayaa shayddaanka markaasaa john haas oo deggan u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaan ruuxayga u dhiibayaa gacmaha sayid ciise masiix isla sidii ciise masiix uu yidhi sida zabuurkan lagu waxyooday markaasoo uu lahaa gacantaada ayaan ruuxayga u dhiibayaa waxaana tan lagu kaamilay injiilada sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda lix iyo afartanaad wadaadkii jarmalka ahaa ee la odhan jiray martin luuther ayaa isna wuxuu yidhi waxaa barakadaysan shihiidka aan masiixinimo keliya isugu dhiibin sayidka laakiin isagoo u hinraagaya sidii sayidkeenna oo kale yidhaahda ruuxaygii ayaan gacmahaaga u dhiibayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka kow iyo soddonaad aayadda toddobaad ee baalka toddoba boqol toddoba iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan naxariistaada waan ku farxi doonaa waanan ku reerayn doonaa waayo dhibaatadii igu dhacday waad aragtay waanad ogayd qaxarka naftaydu ku jirtay waxaa haddii aan si toos ah u kala dhigno aayaddani ay noqonaysaa naxariistaada waan ku farxi doonaa waanan ku reerayn doonaa waayo dhibaatadii igu dhacday waad aragtay waanad ogayd qaxarka naftaydu ay ku jirtay waxaa haddii aan si toos ah u dhigno aayaddani ay noqonaysaa waad aragtay dhibaatadeeda oo waad aragtay qaxarkii nafsaddayda waxaad haddaba xusuusataa in ilaah uu ku yidhi nebi muuse intii uusan reer banu israa'iil soo samata bixinin iyo intii aannu masar ku soo noqonin sida ku qoran kitaabka baxnayntii cutubka saddexaad aayadaha toddoba ilaa sagaal sida tan hubaal waxaan arkay dhibaatida dadkayga ku haysata masar oo waan maqlay oohintii ay ooyeen kuwa hawsha ku qaxraya aawadood waayo anigu waan ogahay caloolxumadooda oo waxaan u imid inaan ka samata bixiyo gacanta masriyiinta iyo inaan ka soo bixiyo dhulkaas haddaba rabbigu wuu arkaa dhibaatada dadkiisa oo wuxuu maqlaa taahidooda wuxuu ogaa marxaladaha ay ku sugnaayeen wuxuuna u yimid inuu samata bixiyo injiilku wuxuu qorayaa markii xertu ay yimaadeen badda galiilii oo doonta ay soo galeen oo welibana uu qabsaday duufaan waxay la noqotay in ilaah aannu badbaadinaynin oo ay dhimanayaan maarkos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka lixaad aayadda siddeed iyo afartanaad sida tan wuxuu arkay iyagoo wadidda ku dhibtoonaya waayo dabeesha ayaa ka gees ahayd xitaa haddii aniga iyo adiga aynu dhibaato ku jirno oo uu kor inaga arko wuu ina caawinayaa taasina waa qalbiqaboojin aniga iyo adiguba aynu leennahay maanta waxaannu iminka soo gaarnay qaybta salaadda ah ee zabuurkan oo ka bilaabanaysa aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan rabbiyow ii naxariiso waayo cidhiiri baan ku jiraa oo murug baan la ilgo'a oo naftayda iyo jidhkayguba way taag darnaadaan saaxiib miyaad dhibaato ku jirtaa intii aad la taahi lahayd oo aad riimi lahayd waxaa kaaga wanaagsan ilaah inaad u sheegato oo aad ku tidhaahdo ilaahow waan dhibaataysnahay taasina waa wixii nebi daa'uud uu sameeyey haddaan horay idinku sii wadno zabuurkan cutubka kow iyo soddonaad ah aayaddiisa shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan wakhtigaygu gacantaaduu ku jiraa haddaba iga samata bixi gacanta cadaawayaashayda iyo weliba kuwa isilciya gacantooda marka zabuurluhu uu leeyahay wakhtigaygu wuxuu ku jiraa gacmahaaga ayaa taasu ay noqonaysaa maaddo xiise leh kuwo badan ayaa waxay u tagaan kuwa wax faalliya si bal ay u ogaadaan mashaakilaadkooda markaasaa qubxi iyo been lagu daldalaa waayo kuwa wax faalliya irsaqii ayaa halkaasi ka galay oo meel kale oo ay wax ka helayaan garan maayaan haddiise aynu masiixiyiin nahay waktigeennu wuxuu ku jiraa gacanta masiixa gacmahaasuna waa kuwii la deldalooliyey markii la saaray tiirkii lagu deldelay masiixa haddaba isagu wax dembi ah ee uu sameeyey ma jirin wuxuuse noqday allabari kaamil ah oo qurbaan kaasoo loo bixinayo nafsaddayda waxaana hubaal ah inuu mustaqbalka soo noqon doono iyadoo gacmahaasu ay barakadaysan yihiin waxaan ku farxaa in wakhtigaygu ay gacmihiisa ku jiraan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda lix iyo tobanaad ee isla cutubkan kow iyo soddonaad waxaa qoran sida tan wejigaaga anoo addoonkaaga ah igu iftiimi oo igu badbaadi raxmaddaada waa hadal caaqibo leh marka uu leeyahay wejigaaga anoo addoonkaaga ah igu iftiimi nin dooda ah oo cibraani ah ayaa beri hore wuxuu qoray oo uu yidhi wejiga ilaah waa kan kii uu subkaday oo ah masiixa marka uu sidaasi leeyahay ninkaasi cibraaniga ah ayuu qirayaa in ilaah ruux yahay aniguse garan maayo sida uu u eg yahay waxa dareenkiisu u yahay iyo ficilladiisa laakiin waxaan garanayaa in ciise masiix halkan u yimid oo uu ina tusay aabbaha ciise masiix qudhiisa ayaa u taagan ilaah oo waa isaga kan aynu ilaah ugu tegayno ahmiyadduna waa taasi haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu soo gunaanadno cutubkan kow iyo soddonaad oo aynu soo koobnay ayaannu eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol toddoba iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan wanaaggaagu weynaan badana kan aad u kaydisay kuwa kaa cabsada oo weliba aad bini'aadmiga hortiisa ugu diyaarisay kuwa isku kaa halleeya haddaba su'aashu waxa weeye sida wanaagga rabbigu uu u weyn yahay miyaad weligaa u sheegtay dadka qaar sidii ilaah uu u wanaagsan yahay zabuurka boqol iyo toddoba aayadaha kow ilaa labo ayaa inoo sheegaya taasi adigana waxaa lagu weyddiisanayaa inaad dadka la wadaagto hadalladaasi innagoo zabuurkaasi eegayna ayaannu fiirinaynaa cutubka boqol iyo toddoba aayadihiisa kow ilaa labo waxaana qoran sida tan rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa kuwa rabbigu soo furtay sidaas ha yidhaahdeen waana kuwa uu isagu ka soo furtay gacantii cadowga haddaan runta idiin sheego dad badan ayaan doonaynin in rabbiga ay ku ammaanaan wanaaggiisa maalin baa waxaa i casumay nin wadaad ah oo wacdiye ah waxaa wacdiyahaas dabeecad u ahayd in nin waliba ee gurigiisa yimaado u saxiixo buugga martida oo uu welibana hadallo wanaagsan ku qoro markaasaan soo xigtay isla zabuurkan boqol iyo toddobaad aayaddiisa siddeedaad markaasuu zabuurluhu uu leeyahay dadku muu rabbiga ku ammaano wanaaggiisa iyo shuqulladiisa yaabka badan ee uu bini'aadmiga u sameeyo waxaa intaasi ku soo ekaanaya zabuurkii kow iyo soddonaad waxaanan dhegaystayaal si dawaale ah u bilaabaynaa cutubka laba iyo soddonaad waxaanan ku eegaynaa cutubkan hal mawduuc waxaana weeye hoga tusaalayn ama hoggaamin zabuurkan waxaa loo yaqaannaa mid nafsadda qofka u ah dahab iyo luul waa haddii uu garto e waxaana cunwaan looga dhigay oo la leeyahay waa zabuur daa'uud oo qoray oo maskiil ah maskiil haddaba macnihiisu waxa weeye tusmayn amase faham ereygan cibraaniga ah waxaa khaasatan la isticmaalaa marka laga hadlayo mustaqbalka reer banu israa'iil waxaa jira haddaba hay-ado fara badan oo adkeeya aqoonta iyo weliba waxyaabaha xikmadda ku dhisan oo waxay olole u galaan inay kiraystaan shakhsiyaad sare u qaada hay-adahooda oo waxay bilaabaan abaalmarinno iyadoo ay la tahay intaasu ay sare u qaadayso habsami u socodka mashaariicda ay fulinayaan waxaase ka wanaagsan inay u soo leexdaan zabuurkan oo ay eegaan mustaqbalka ilaah uu u hayo reer banu israa'iil laakiin waxaa laynaga doonayaa inaan kuba cibaado leh noqonno si aynu macaaniga dhabta ah ku soo saarno waxaan doonayaa inaad ila aragtaan sida ereygan maskiil loola isticmaalayo wax waliba ee ku xidhan qaranka reer banu israa'iil waxaa nebi daaniyeel uu inoogu qoray kitaabkiisa cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad ee baalka kun boqol lix iyo labaatan ee axdigii hore sida tan oo kuwa xikmadda leh oo dadka ku dhex jira kuwo badan bay wax bari doonaan laakiin maalmo badan bay ku dhici doonaan seef iyo olol iyo maxbuusnimo iyo dhac haddaba inkastoo dadka wax la baro haddana kaweecan maayaan seefta dagaallada iyo weliba maxaabiisnimada loo kaxaysan doono marka waa maxay xikmadii haddaanay intaasi kaa difaaci karin mar kale ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daniyel cutubka laba iyo tobanaad aayadda saddexaad ee baalka kun boqol lix iyo labaatan ee axdigii hore sida tan oo qaarkood xikmadda leh ayaa dhici doona si loo tijaabiyo oo loo daahiriyo oo loo caddeeyo ilaa wakhtiga ugu dambaysta maxaa yeelay waa weli wakhtigii la xukmay mar kale ayuu daniyel odhanayaa sida ku qoran cutubka laba-iyo tobanaad aayadda saddexaad ee baalka kun boqol toddoba iyo labaatan ee axdiga cusub sida tan oo kuwa xikmadda lahu waxay u dhalaali doonaan sida nuurka samada kuwii kuwo badan xaqnimada u soo jeediyaana sida xiddigaha weligood iyo weligood isla cutubkaasi laba-iyo tobanaad aayadda tobanaad ayaa daniyel oo ruuxa rabbiga uu ka kor hadlayo wuxuu leeyahay sida tan qaar badan baa isdaahirin doona oo iscaddayn doona waana la tijaabin doonaa laakiinse kuwa sharka lahu sharnimay samayn doonaan oo inta sharka ah midkoodna wax ma garan doono laakiinse kuwa xikmadda leh ayaa wax garan doona sayid ciise masiix oo garasho u lahaa wakhtiga dhibka weyn ee israa'iil ku soo fool leh ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka afartan iyo siddeed ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba goortaad aragtaan waxa baas oo hallaynta ah oo lagaga hadlay nebi daniyel oo taagan meesha quduuska ah kii akhriyaa ha garto marka haddaan soo gaabiyo garasho ayaa la isticmaalay oo waana arrinkaasi ahmiyadda zabuurkanu uu adkaynayo waxaana fahamka ama garashada af cibraaniga lagu yidhaahdaa maskiil haddaba sayid ciise masiix wuxuu halkan inoogu sheegayaa in qofkii arka waxa baas oo meesha quduuska ah taagan intaasu ay tahay xilliga dhibka weynu bilaabanayo wuxuuna doonayaa inaynu nafteenna la cararno markaas ha yeeshee haddii taasi aan idiin bayaamiyo anigu garan maayo waxa baas oo hallaynta ah oo taagan meesha quduuska ah maxaa wacay anigu sugi maayo waxa baas oo hallaynta ah oo waxaan sugayaa ciise masiix mar kale ayaa kitaabka muujinta looga hadlay waxa baas sida ku qoran cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha lix ilaa siddeed iyo toban waana wakhtiga dhibka weynu uu jiro kitaabka muujintii cutubka saddex iyo tobanaad ayaa wuxuu inoo sheegayaa oo kale laba bahal waxaana laynoo sheegay in tirsiga uu leeyahay uu yahay tribal six ama lex lex lex saddex lexood haddaba waxa la doonaya waxa weeye in aynu xikmaddeenna ku soo saarno xaalkaasi yaabka leh oo markii aynu garannana aynu cararno waa haddii aynu halkaasi ka dhownahay wuxuu noqon karaa qof kelitaliye ah oo khatar ku ah jiritaanka reer banu israa'iil haddiise aad i weyddiisaan wax waxaasu ay yihiin waxaan idinku leeyahay anigu garan maayo haddii aad doonaysaan inaad kitaabka ka eegtaan waxaad la soo kala baxdaan kitaabka cahdiga cusub muujintii yooxanaa loo muujiyey cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad haddaba anigu waxba ka garan maayo saaxib waxa ay yihiin hallaynta baas oo la sheegay waxaanse idiin sheegayaa in zabuurkan laba iyo soddonaad uu yahay mid tusmo inaga siinaya maalintaasi mustaqbalka waayo waa zabuur maskiil ah ama xikmad iyo tusmo ah wuxuuna ina siin doonaa hoga tusaale wacan innaga maanta dadka qaar baa waxay yidhaahdaan zabuurkan waa mid qirasho lagu samaynayo ha yeeshee innagu waan diiddannahay arrintaasi zabuurkan kow iyo kontonaad ayaa nebi daa'uud uu ku qoray salaad qirasho ah markii naataan uu ku yidhi isaga ninka masaalka aan ku sheegay waa adiga waayo nebi daa'uud markii u dembaabay ayaa naataan intii uusan u sheegin dembigiisa wuxuu soo qaatay masaal ku saabsan nin miskiin ah oo neyl yar soo korsaday oo uu nin taajir ahi ka qashay ama ka gowracday oo uu cunay sida ku qoran samuelkii koowaad cutubka laba-iyo tobanaad aayadda toddobaad daa'uud zabuurka konton iyo toddobaad ayuu ilaah saamaxaad ku weyddiisanayaa haddaba iyo in farxaddii badbaadintiisa loo soo celiyo sida ku qoran zabuurka kow iyo kontonaad aayadaha laba-iyo toban ilaa saddex iyo toban markaasuu nebi daa'uud uu lahaa farxaddii badbaadintaada ii soo celi oo ruux raalli ah igu tiiri oo markaas kuwa xadgudba jidkaagaan bari doonaa oo dembiilayaashuna adigay kuu soo noqon doonaan nebi daa'uud wuxuu ballanqaaday haddii ilaah uu ka cafiyo dembiyadiisa inuu dembiilayaasha bari doono dariiqa ilaah taasina waa waxaa nebi daa'uud uu dadku barayo markaad eegto zabuurkan oo dembiilayaasha ayuu barayaa sidii ay ilaah ugu noolan lahaayeen oo waa zabuur xikmad ah ama maskiil ah mase ahan zabuur qirasho ama toobadkeen ah waase mid wax laysku barayo haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna xigashada kitaabkan oo aannu eegno zabuurka laba iyo soddonaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waxaa barakadaysan kii xadgudubkiisa la cafiyey oo dembigiisiina la daboolay daa'uud zabuurkan waxbuu inagu barayaa oo wuxuu leeyahay ilaah baan u qirtay dembiyadeedii oo waa lay cafiyey oo waxaa la ii soo celiyey farxaddii badbaadintayda oo waxaan gabbaad ka helay ilaah waxaana afkaygii la geliyey heesihii samata bixinta haddaba wuxuu halkan kaga hadlay oo uu ku bilaabay waxaa barakadaysan waxaan kaloo ognahay inuu zabuurkii koowaad sida tan ku bilaabay ha yeeshee xaqnimada ku qoran zabuurka koowaad waa mid loogu tala galay qof kaamil ah garan maayo sida adigu aad tahay laakiin anigu kaamil ma ahi oo haddaan runta kuu sheego xaqnimotayda ah ma yeelan karo zabuurka koowaad wuxuu ka hadlayaa ciise masiix oo ahaa mid kaamil ah waxaan kaloo horay idinku sheegnay in aayadda labaad ee zabuurkii koowaad ay ka hadlaysay sharciga oo waxaa la yidhi ninkaasi kaamilka ah waxaa ka farxiya sharciga rabbiga ha yeeshee innaga sharcigu wuu ina xukumaa ama ina eedeeyaa sharcigu ninna barako siin maayo haddaannu qofkaasu kaamil ahayn sharcigu habaar buu dusha inaga saaraa sidii bawlosba uu inoogu sheegay warqaddiisii reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda tobanaad markaasoo uu lahaa in allah intii shuqullada sharciga isku hadlaysaa inkaar bay ku hoos jiraan waayo waxaa qoran waa inkaaran yahay ku kasta oo aan ku sii soconin inuu sameeyo wax kasta oo ku qoran kitaabka sharciga barakadan lagu qoray zabuurka laba iyo soddonaad waa tan uu helayo ninka dembiyadiisa la cafiyey ciise masiix wuxuu u dhintay dembiyadeenna oo dhimashadiisii baa gashay tii dembiilayaasha wuxuuna kaamil ka dhigay xaqnimadii ilaah wixii ay dalbanaysay markaana haatan ilaaha quduuska ah waa ilaah xaq ah oo weliba wuu kaamilayaa ku kasta oo masiixa ku kalsoonaada markii rumaysad lagu qabo masiixa ayaa taasi loogu tirinayaa qofka xaqnimo rasuul bawlos oo la hadlaya masiixiyiintii reer roma ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda shanaad ee isla warqaddii reer roma waxaana qoran sida tan laakiin kii aan shaqayn ilowsa rumaysta kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo haddaba mu'miniintii axdigii hore waxay filasho ku dhowrayeen taas oo filashadoodaas baa lagu badbaadiyey iyadoo ay ugu horreeyaan aadan iyo xaawo nebi daa'uud wuxuu qeexayaa barakadaasi iyo farxaddan marka qofka dembiyadiisa la cafiyo haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka laba-iyo soddonaad aayadda labaad ee baalka toddoba boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waxaa barakadaysan ninkii aannu rabbiga dembi ku tirin oo ruuxiisa aanay khiyaano ku jirin wuxuu zabuurluhu odhanayaa ilaah kuma tiriyo dembi kan ku kalsoonaada masiixa dembiga waxaa la saaray masiixa sida ku qoran isla warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka afraad aayadda shan iyo labaatanaad oo leh kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo soo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo mar kalena wuxuu leeyahay isagu dembi ma aqoon laakiin waxaa innaga aawadeen looga dhigay dembi si uu ku noqdo xaqnimadii ilaah ee isaga ku jirta war maxaynu ciise masiix ku haysannaa dembidhaaf nebi daa'uud oo qiranaya dembiyadiisa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka laba-iyo soddonaad aayadda saddexaad sida tan soo socota markii aan iska aamusay lafahaygii way gaboobeen maxaa yeelay maalintii oo dhan baan cabaadayey nebi daa'uud haatan wuxuu is lahaa aniga ayaa talinaya oo ma jiro nin garanaya waxa aan sameeyey ha yeeshee garaadkiisa ayaa tumaatiyaynaya haatan markii uu arkay inaan ilaah waxba laga qarin karin wuxuu leeyahay markii aan dembigaygii qariyey waxaa igu markhaati furay lafahaygii oo xanuun baa i hayey oo dembiyadaydii ma aanan qarin karin inkastoo markii dambe nebi naatan oo ahaa addoonkii rabbiga uu caddeeyey haddaba dadku ma qarin karaan dembiyada waaweyn ee ay galaan haddii ay isku dayaan inay qariyaan waxaa bilaabanaya in dareenkoodu uu ciqaabo waayo ilaah wuu garanayaa in qofkaasu wax dilay ha yeeshee uu qarinayo ama uu sinaystay oo uu qarinayo waxaana taasu ugu dambaystii ay dhaxalsiinaysaa qofka cudurro halis ah sida waalida ha yeeshee nebi daa'uud dhibaatadii dembiyadiisa wuu ka walwalay intaan la soo saarin ka hor sida uu inoogu sheegayo aayadda saddexaad iminkana aynu eegno aayadda afaraad ee isla cutubkan laba-iyo soddonaad waxaana qoran sida tan waayo habeen iyo maalinba gacantaadu way igu cuslayd oo qoyaankaygii wuxuu u beddelmay sidii engaga diraacda haddii aad tahay mid ilaah ka cabsada oo aad dembi leedahay waxaad ogaanaysaa inaadan la baxsanaynin taasina waa sida lagu kala garto kuwa badbaaday iyo kuwa aan badbaadin ninka aan badbaadin kalama jecla dembi weliba ee uu falo haddii aad tahay ninka dunidan waxaad si aan joogto ahayn ula baxsanaysaa dembiyadaada laakiin haddii aad tahay mid ilaah ka cabsada isla markiiba ilaah dembiyadaadii dushuu kaa saarayaa oo la baxsan maysid habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal halkii ka sii wadi doonnaa haatanse aynu dhegaysanno qadar gaaban oo myuusig ah
ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin